wacan wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa iyo ku soo dhowaada bandhigga waraysyada gooraan oo kale ad ka dhegaysataan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa tobanka bisha kow iyo tobnaad sanadka laba kun kow iyo labaatan qodobada barnaamijka bandhigga waraysyaha caawan idinku hayna waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya oo soddon sano kadib bixisay ruqsaddii ugu horreysay ee duulimaadka hawada soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo daah furay munaasabad ruqsaddii ugu horreysay lagu siinayey mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada soomaaliya oo muqdisho lagu qabtay waraysi dhinacyo fara badan taabanaya oo ka hadlaya waxay ka dhigan tahay in dowladda soomaaliya soddon sano kadib ay ruqsaddii ugu horreysay ay siiso mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaan idinku soo gudbin doonaa waraysi aynu la yeelannay caawa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya duraan axmed faarax waxaa kaloo aad maqli doontaan tiyaatarka qaranka oo caawa lagu soo bandhigay film cajiib ah oo loogu magacdaray xaaska xabaalqodaha iyana waxaan idinku soo gudbin doonnaa waraysi dhinacyo badan taabanaya oo amuurahaasi ku saabsan guddiga doorashada ee galmudug waxa uu shaaciyey jadwalka doorashada labada xubnood ee ka dhiman kuraasta aqalka sare ee deegaan doorashadu uu tahay maamulkaas guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi saacid aadan jaamac ayaan idinku soo gudbin doonnaa barnaamijkeenna bandhigga waraysyada caawa waxaa kaloo aad maqli doontaan intaan ku guda jirno barnaamijkeenna bandhigga waraysyada caawa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo horjooga ka tirsan al-shabaab kaas oo iska soo dhiibay degmada diinsoor ee gobolka baay dhinaca kalena ciidamada xooggu waxa ay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku dileen deegaanka shaam gare oo hoos taga degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose macluumaadyo ku saabsan howlgalkaasi iyo khasaaraha la gaarsiiyey maleeshiyada kooxda al-shabaab oo uu ka hadlayo guddoomiyaha deegaankaasi ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysyada caawa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan waxaa dhanka farsamada ka qaabayn doona fu'aad cabdigeelle anigu waa cabdulqaadir yuusuf irshaad mar kale iyo bandhigga waraysyada caawa aynu ku bilowna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay dowladda soomaaliya ayaa soddon sano kadib waxa ay bixisay ruqsaddii ugu horreysay ee duulimaadka hawada soomaaliya munaasabad lagu daafurayay ruqsadsiinta shirkaddii ugu horreysay ee duulimaadka tan iyo markii dowladda soomaaliya ay la soo wareegtay maamulka hawada soomaaliya siddeed iyo labaatankii bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun toddobiyo tobankii oo ay ka qayb galeen wasiiro iyo saraakiil ka tirsan hay-adda saadaasha soomaaliya iyo shirkada shirkadaha duulimaadyada ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay isla caasimada soomaaliya ee muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa si rasmiya u daafuray ruqsadsiinta duulimaadka diyaaradaha ee soomaaliya shirkadda freedom airline ayaa noqotay shirkaddii ugu horreysay ee la diiwaan geliyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya duraan axmed faarax ayaa waxa uu waryahayaga cusmaan maxamed aadan uga warramay waxa soomaaliya uga dhigan tahay in markii ugu horreysay ay ku guulaysato ruqsadsiinta shirkadaha duulimaadyada taasi oo meesha ka saartay ruqsaddii ay bixin jireen shirkadaha shisheeye
waad mahadsan tahay barnaamijka maanta wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa waxyaabaha hadda la rabay dowladnimada soalisteeda qayb ka ah oo in soomaaliya diyaarada ay leedahay oo u rajisan garaysan inay adduun inay u haystaan fasax ama license ay ugu duulaan adduunka markiisaan ognahay labada kun iyo sagaal iyo tobanka hawada soomaaliya loo soo wareejiyay hawadeeda inay maamusho marka in diyaarado ay soomaali leedahayna la diiwaan geliyo oo la loo sameeyo registration haddana waxay ahayd marka in loo siiyo fasaxi diyaaradahaas hawada ku mari lahaayeen marka taasuu ku saabsanaa maanta
waxaa ognahay dhowaan inaad bilowdeen qorshahan bixinta shahaadooyinka duulimaadka ee diyaaradaha soomaalida ay in badan isu diiwaangeliyeen qorshahaasi isdiiwaangelinteeda ilaa hadda intoo kale ayuu maraya
isdiiwaangelisay ilaa saddex shirkadood baa isdiiwaangelisay oo asaanka ama calaamada soomaalida ay leedahay loo sameeyo la yidhaahdo six oscar ama lix eber marka ilaa saddex shirkadood oo duulimaad ayaa iska diiwaan gelisay laakiinse maanta hadda hal diyaarad oo la yidhaahdo freedom ayaa waxay qaadatay fasaxii ama licenkii baaleedyadooda ay u duuli kareen iyagoo isticmaalaya registrationka soomaaliya
maxaa caqabad oo haysta diyaaradaha tirada badan ee soomaalidu ay soo karaysteen ee ka duula dalkeena inay qaataan fasaxa shahaada bixinta
waxa caqabada oo hortaagan ma jirto oolibood waa kusoo dhaweynaa inay qaataan laga yaaba diyaaradaha kambaniyaga kasoo karaystaan inay kambaniya wadamo kale ka diiwaan gashaan inay yihiin laakiinse shirkad kasta oo awoodu leh inay diiwaan geliso isdiiwaan geliso waa soo dhaweynayna aad baana ugu dhiirigelinaa waxyaabaha ay u baahan yihiin oo dhan inaan inaan u sahalno oo lagu diiwaan geliyana waan kala shaqaynaa marka cid kasta oo oo diyaar u ah oo doonaysa inay oo soona buuxisa shuruudaha looga baahan yahay inay leedahay diyaaradda in la siiyo shatiga ama diiwaangelinta la siiyo shirkada soo buuxisana waa annaka diyaar ula ah oo la doonayna kuna dardargelinayna sidaa ognahay shirkado badan ayaa dalka ka shaqeeya kuwaas oo dulimaadka arrimihiisa la xiriira ka shaqeeya tirada aad sheegtay maadaama qorshahan in badan aa wadeen tirada hadda aad sheegtay ee saddexda diyaaradaho isdiiwaan gelisana aad bay u yartahay marka loo eego diyaaradaha soomaaliya ka duulo shuruudaha aad ku xirteen miya adag oo dhibaato ahaan ay la wajahayaan oo isku diiwaangelin
waqtiga badan aad sheegaysid yani garan saad ognahay ilaa waddanka burburka uu burburay in diyaarada diiwaan geliya iska dhaafa hawadeena diyaarada marahaya anagu maanaan xukumin oo shirkado ama hay-ada caalamiga a maamuli jiray wadamo kalaana laga maamuli jiray marka dawladdu dadaal dheer ay u gashay darteed ayaa laba sano ka hor lasoo celiyay in hawadeena diyaaradaha kor maraya in anagu fasixi karno aan maamulkooda anagu leenahan cid kale aysan noo maamulin taasoo ahayd qayb weyn inay ka qaadanaysay sovereinityga ama madax banaanida uu dalku leeyahay inuu asagu hawadiisa iyo xuduudihiisa inuu asagu maamusho marka dawladda aad iyo aad baa hawshaas dagaal u gelisay waana la soo celiyay waana lagu guulaystay markii la soo celiyay hawada waa sax waxayna aada una siyaadisay dakhligii dalka soo galayana way u siyaadisay oo awal kharashaadki laga qaadi jiray diyaaradaha hawada hawada soomaaliya mara oo fara badan wadanka ma soo geli ma soo geli jirin laakiinse hadda qayb kamid a dakliga dalka inay noqotay marka sida la wada ogsoon yahay shirkadii somalia airline oo soomaaliya lahayd ma joogtay oo fala carrierka ahaa maysan lahayn laakiinse dad shirkado ganacsato soomaaliyeed oo dadaal badan sameeyay si uusan wadanku adduunka uusan uga harin ku dadaalay inay diyaarada ayagu keensadaan qaar ama ha soo iibsadaan ama ama ha soo kiraystaanbe ayaa jiray marka waxaa laga rabaa wadanku ama hay-adda duulista waddan kastaaba shuruudo badan oo looga baahan yahay inay buuxiso intaysan diiwaan gelin diyaaradaha marka labadii sano lasoo dhaafay dardar aada u weyn ayay gelisay hay-adda dowlimaadka rayidka soomaaliya in la diyaariyo shaqaalihii ka shaqayn lahaa la diyaariyo qalabkoodii loo diyaariyo garoomada iyo hawlo waxay u baahan yihiin oo facility oo dhan oo hawshaas lagu loo sameeyo ina ina inay diyaariyeen marka markii hore waxaa la bilaabay bishii february in la diiwaan geliyo diyaaradaha loo qoro sainka ama col sainka ama ama ay leedahay soomaaliya ay leedahay oo la yidhaahdo c zero saddex diyaaradood baa qaatitaan kugu sheegay marka diyaaraddu ay qaadato haddana waxaa loo baahan yahay in la siiyo certification ama shahaado ay ku duuli karto marka waxa anagu ku xirayna maaha laakiinse waxa looga baahan yahay wey shirkad kasta ama diyaarad kasta oo rabta inay qaadato duulimaadkaas caalamiga ah in marka wadanka ka duulayso calaamadaas leeyahayna inuu uu fuliyo ama uu buuxiyo conditionska ama shuruudaha ay u baahan tahay shirkada caalamiga ah ee duulimaadka marka hadda hawshaas waa sivilification soomaaliyana uu buuxiyey diyaarad kasta oo hawsha ka bixi karta oo geli kartana iyadana hadda oo ganacsatada soomaaliyeed ay noo keensatana waa la siinaya maanta diyaarad waxay diyaarad dad soomaaliya ay leeyihiin afar baylood baa loo siiyey ruqsadii maxaa la yidhaha ama laysankii ayaa loo siiyey afartuba soomaali bay ahaayeen marka waa saas wakti dheer oo hadda soo jiitimaya ma jiro waa howlo bilowa horumarka qayb kamida weeye tartiib buu u socdaa insha allahu tacaala wuuna sii balaaran oo in diyaarad intaan ka badan rajeelinaa in wadanka sanadka intusa dhammaan in la diiwaan geliyo ma la kulanteen shirkadaha iskale diyaaradaha dalka ka shaqeeyo ama kuwa soo karaystay ee ilaa hadda aad ka shaqeeya dalkeena si ay u qaataan adeegan
diyaaradaha markaas waa la kulanaa somali civil aviationka iyo iyo nimanka diyaaradaha iskale airline operatorsku wada shaqayn dhow way leeyihiin oo isaga waana wada shaqeeyaan si joogtaana wada shaqeeyaan kulamo joogtaa ayna leeyihiin wayna isla socdaan marka markii ay u suurtoodo cid kasta ama fursada conditionska looga baahan yahay shuruudaha ay buuxisay ayaguna ay leeyihiin maadaama ama ay u suurtagal tahay inay buuxiyaan haddii aysan culays ku ahayn kambaniyada ay kasoo karaysteen oo kale iyo kale de waa mar kasta oo ay fursaddaas diyaar u noqoto waa isla socdaan hay-adda duulista rayidka iyo iyo ururka diyaaradaha soomaaliya sida amayna isla socdaan waa isla shaqeyn wana isogyihiin wasiir duraan tan iyo markii lagu magacaabay waxaa waday dadaalla ku aadan horumarinta garoomada dalka qorshahaas horumarinta garoomada dalka halkee marayaa maxaad se naga sii kartaa wax faahfaahina
wallahi waa runtaa weeye waa garoomadu ama duulimaadku wuxuu kamid yahay waxyaabaha wadanka imijkiisa ama quruxdiisa dhan kastaba imijkiisa laga fiirsanayo hadday ahaan lahayd amniga hadday ahaan lahayd hadday ahaan lahayd bilaadiisa iyo qurxoolaantada hadday ahaan lahayd hadday ahaan lahayd waan dareensannahay oo wadankan waxaan rabnaa inuu adduunka uu ku xirnaado inuu dad badan yimaadaan in diyaarada baa caalamiga ay yimaadaan marka waxaan rabaa in loo diyaariyo marka garoomo u diyaarsan hawshaas marka runtii aad baan ugu dadaalaynay in garoomada la ballaariyo lala dayactiro lana gaarsiiyo heer ay soo jiitaan inay diyaaradaha caalamiga iyo dad fara badan ay yimaadaan meel fiican bay maraysaa waxyaabaha ugu muhiimsanoon noo ahayd taargetka noo ahayd waxaa kamid a oon ku guulaysanay inuu haddii lahayr mar aan sugayn noo dhamaystirmo in la helo goobtii diyaarada lagu dayactiri jiray ama waxa loo yaqaano maintenanca hangarka saan ogsoon tahay wadanku muusan lahayn intii burburi ka bacday ka dambeysay hangar diyaarada lagu dayactiro oo markii diyaarad yaroo taalla aeroboortkeena taalla haddii ol laga bedelahayo ama taayar laga bedelahayo ama wax yar uu gaaro waxay noqonaysa in wadamo kale wadamada dariska loo qaado marka tallaabadaas inaan inaan anaku aan dhisano mid aan leenahay oo aeroboortkeenu leeyahay diyaaradii halkaan ku xumaataa halkaan lagu dayactiri karo oo looga shaqayn karo sidoo kale maadaama usoo badanayaan diyaaradihii imaanayay ama kuwa localka aadaya ahadan ama kuwa internationalka ah ciriiri unuu galay ama ranweygiina uu galay maalihii diyaaraduhu la dhigaayo ama baarkinkoodiina uu noogu yaraaday marka hadda garoonkii waxaan ku sameynay waxaan u sameynay meelo ay diyaaraduhu isku dhaafi karaan hal hal taxi way ama hal meel ay jidka diyaaraduhu uga soo leexdaan hal xab uu ahaa mid kale aan ku darnay baarkin kaloo balaarinna waan samayna haddana waxaa dayactir balaarin ku socdaa ranweyga garoonka aadan cabdulle meelo kale oo dayactir aada u fara badan ka socdan waa jiraan sida garoonka baydhabo oo kale oo dayactir caalami oo wanaagsan uu ka socdo islayna isaguna bisan dhammaanba soo gabagaboobi doona marka waxyaaba fara badan nooga qorsiisan ayaa jira waxaan rabnaa inuu aeroboorada inay noqdaan kuwa soo jiidasho leh lana jaan qaadi karaa erobarada kale oo wadamada dariskeena ama anakoo kale ah haddii laayira ilaa iyo intee garoon ayaa idin qorshaysan inaad sanadaha sanadkan iyo sanadka soo socda aad kusoo gebagabaysaan dhismahooda iyo qalabeyntooda
wallahi waad mahadsanta horta wadanka waxyaabaha laga bartay intuu burburku jiray waxa weeye dadku inay inta badan ayagu ay isku tiirsanaadaan oo waxyaabaha asaasiga ay samaystaan iyadoon hadda dawladdii gacanteeda waxba laga sugin hadda shirkadaha diyaaradaha oo isla ilaa iyada dhowr iyo toban toddobiyo toban shirkadood oo diyaaradaha ayaa wadanka ka howlgala kulligood waxay yihiin waxa gooni loo leeyahay baraifada heerar kale wad badan bay soo mareen ilaa iyo yurub iyo inay tagaan oo dadka keenaan ayay gaareen haddana saan wada ogsoonnahay amniga wadanka oo meelo badan dhibaato ay tahay dhulka la maro magaalooyinka soo dhawaayodhan hadda diyaaradaha lagu tagaa magaalooyinkii waaweynaa kulligood waxay wada leeyihiin ama garoono caalami ay leeyihiin ama airstreams ayay leeyihiin marka hadda annaga waxaana ugu muhiimsan waxa weeye un in aada looga shaqeeyo applicationka iyo qaabkiisa iyo sida uu u shaqeynayo haddii ahaan laydinaysa amniga security-ga
waaga kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya oo u waramayay waryahayaga cusmaan maxamed aadan barnaamijka bandhiga waraysyada ayaad degeysanaysaan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga socdaaye guddiga doorashooyinka ee galmudug ayaa shaaciyey jadulka doorashada laba xubnood oo ka dhiman kuraasta aqalka sare ee deegaan doorashadoodu ay tahay galmudug gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi saacid aadan jaamac ayaa waxa uu rediyo muqdisho uga warramay xilliga ay bilaabanayso howsha doorashada labadaasi xubnood isagoo dhinaca kale sheegay in ay diyaar u yihiin marka ay dhammaato doorashada labadan xubnood kadib in ay bilaabaan tii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyaga oo ka amban qaadaya awaamiirtii ka soo baxday ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ee ku aadanayd in doorashada lasoo dhammaystiro inta ka dhiman sanadkan aynu ku guda jirno ee laba kun koob iyo labaatan
walaale waa maxsantihiin radio muqdisho soo dhawaada insha allahu tacaala waxaa weeye sidii caadiga nidaamku ahaa habraac cusub hadda ma jirin habraacii hore waa lagu shaqaynayaa oo madaxda qaranku ay wada saxiixeen taasuna waxay dhigaysaa in jaanis la siiyo dadka lasoo magacaabo oo maamulku uu soo magacaabo aqalka sare usoo sharaxo guddigu marka maanta iyo shalay iyo beriba wuxuu qaban doonaa araajida dadka ku qoran waraaqda soo baxday xalay oo kasoo baxday madaxtooyada galmudug madaxweynuhuna uu soo saaray berri marka la diiwaan geliyo shuruudihii la hubiyo habraaci hore ku qornaa waxaa insha allahu maalinta jimcada la nasan doonaa maalinta fasaxa ah haddii ilaahay idmo sabtida saddex iyo tobanka bisha sida ku qoran jadwalka uu guddigu soo saaray waxaa la qaban doonaa doorashadii waxaana isugu jiri doontaa muddada hore xilliga hore oo ah qudbooyinka laga dhegaysan doono murashaxiinta u tartamahaya xilkaas inay qabtaan xubinta aqalka sare labada xubnood oo dhimanayd waxaana rajaynayaa insha allah in la raaciyo isla maalintaasba la raacin doono doorashada oo ay codayn doonaan xildhibaanada oo diyaara golaha shacabka xeerdejinta ee dowlad goboleedka galmudug ilaa iyo imise xubnood ayaa ku hardami doona kuraasta hadda dhiman
waxaa ku hardami doonaa kursi kasta laba qof baa u sharaxan waxaana filayaa insha allah inay xildhibaanadu ay codkooda si hufan u siin doonaan una codayn doonaan haddii ilaha idmo markay waxqabadkooda iyo ay dhegaystaan taariikhdooda
ilaa iyo muddo intee leeg ayay qaadan doontaa howsha diiwaangelinta goormaase musharaxiintu ay soo bandhigi doonaan ajendayaashooda ku saabsan haddii ay guulaystaan qorsho howleedkooda sida aanu ku muujinay jadwalkii aanu saaka soo saarnay waxaa diiwaangelinta iyo shuruudaha iyo shubidda lacagta khidmadda ah ee laga rabo qofka noqonaya aqalka sare howlahaasoo dhan waxay dhici doonaan sideed iyo afartanka saac ee ka bilaabanayay saakay marka waa maanta iyo berri bay arrimahaas dhammaan doonaan murashaxiintuna waxay hortegi doonaan marka shahaadada la siiyo waxay baarlamaanka hortegi doonaan maalinta sabtida haddii ilaaha idmo markay qudbooyinkooda iyo waxqabadkooda soo bandhigaanna waxaa lagu dari doonaa codaynta saas jadwalku u dhici doonaa sida jadwalka waraaqda aad ka aragteen khidmooyinka diiwaangelinta murashaxiinta intee bay gaarayaan waa sida habraaca ku qoran oo hadda lagu soo dhammaystiray konton iyo labadii xildhibaan hore waa labaatan kun weeye qofka murashaxa ah calaa murashax aqalka sare marka lab iyo dhadigu waa isugu mid miya qiimaha maya dumarka habraacu ku cad yahay waa fifty percent waa toban kun weeye qofkii dumar oo sharaxan toban kun weeye iyada maxaa farqi oo u dhexeeya marka waxaa loogu talagalay dhiirigelinta boqolkiiba soddon dumarku inay sharaxaan inay kuraastoo dhan u tartamaan maadaama siyaasadda wax badan ay macnaha ay ku yar yihiin dhiirigelin dumarka madaxda qaranku ay u garatay bay ahayd waana wax ku soo baxay habraacii waxyaabaha lagu dhiirigelinayo dumarku inay siyaasadda ka qayb galaan dumarka soomaaliyeed oo xaq badan u leh inay ka badanba helaan yaa lagu dhiirigelinaya si ay ula soo qabsadaan walaalahooda ragga ah waa tahay marka maxaa doorashada ka rajaynaysaan marka insha allah waxaan rajaynaynaa sidii lixdii kursi hore aan u qabanay si doorasho wanaagsan oo si nabada kusoo dhammaata codkana la dhiibto dadkuna insha allahu tacaala ay kasoo baxaan dad matari doona gobolkooda iyo maamulkooda matari doona qarankana matari doona danaha soomaaliyeedna ka shaqayn doona inay kusoo baxaan oo markaa si wanaagsan annaga guud ahaan waxaan keliya mar walba danaynaynaa in nidaamkana la maro sharcigana la raaco si wanaagsanna ay doorashadu oo nabada ay kusoo dhammaato intaasaan ka rajaynaynaa sidii tii horeba inoogu dhacday waa tahay tan oo golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya iyana ka waran maxaa qorsha oo idinka degsan ra-iisul wasaaruhu dhowaan waxa uu soo saaray amar ku aadan in inta ka dhiman sanadkan lasoo dhammaystiro xubnaha golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ka galmudug ahaan guddigiina maxaa u degsan walaal sidaad sheegtay shirkii shalay ra-isul wasaaruhu uu la galay guddiyada dhammaantood sidaasaa lagu soo qaaday waana amar la fulin doona insha allahu tacaala sida aad la socotana guddiyadu isku xiran yihiin aqalka sarena aqalka hoosena hadda wuu bilowday oo waa tii lagu bilaabay labada xubnood oo somalilan insha allah guddiyada kalena waxaan rajaynayaa schedulku inuu iyagana soo bixi doono dabcan schedule isku wada xiran ma soo bixi doono kuraasta markaas ba la qabanayo maalmahaas baa lasoo bandhigi doonaa waxaana rajaynayaa insha allah markaan anagu midaan aqalka sare aanu iska dhammayno sabtida inaanu si deg dega ugu xujin doono kuraasta u soo horeysa oo galmudug laga qaban doono haddii ilaahay nasbee soo socdo goobihii dogaan doorashada golaha shacabka ee loogu talagalay ee ka guddi ahaan midiin diyaarsan yihiin goobo waa hadda dhuusamareeb oo kale aqalka saraa lagu qabtay iyada tijaabo badan iyo dhinacyo badan baa laga fiiriyey waa diyaar weeye sidii haddaba loo qabanayay kuwaana loo qaban doonaa meelo kala duwan oo badanna waanu haysanaa oo aanu ku kala qaban karno kuraasta gaalkacyana waxaa ku tegey booqasho ku tegey guddi fiid ka socda guddiga heer federaal iyo guddiga guddoomiyaha guddiga maxamed daahir ayaa ku tegey meelo iyo guddi iyo xubno la socda meelo badan oo lagu qaban karo doorashadu ka dhici kartaana lasoo calaamadiyey wax yar yaroo ka dhiman baana la dhammaystiri doonaa inta insha allahu tacaala asbuucyadan meelo badan oo diyaarsanna way jiraan amnigooda iyo fasilitiga iyo tashiiraadka laga heli karana ay ku firan yihiin in doorashadu ay ka dhacdo maadaama loo baahan yahay ergo badan oo boqol ka badan ay codaynayso guddiga farsamada iyo guddiga guddiyadoo dhan meelo ay degaan loo baahan yahay marka waa hawl aad u ballaaran laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa gaalkacyana inay iyadana diyaar noo tahay dadweynuhuna ay u diyaarsan yihiin wacyigelin badanna loo sameeyey ciidamada amniga iyo maamulada labada magaalo oo wax ka dhici doonaana ay aad iyo aad ugu heelan yihiin hawshaas inay si nabada oo wanaagsan ay ku dhacdo insha allahu tacaala
jisiidow ayaa waxa uu sheegay in cusmaan caddow uu ka mid ahaa dhagarqabayaasha kooxda al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya deegaanada hoos yimaada degmada diinsoor ee gobolkaasi baay isagoo baaq u diray cusmaan saaxiibadiisa ku jira kooxda nabaddiidka ah ee al-shabaab inay isaga soo baxaan kooxdaasi oo ay ka faa'iidaystaan cafiska dowladda soomaaliya waaga qaybihi dambe ayaan isa soo gaarnay khaarta wadan naga dhegaysanaysaay waxa uu idinkaga socdaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa horjoogyaal ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab waxa ay ku dileen tuulooyin hoostaga degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose howlgalkaasi ayaa waxa uu ka dhacay tuulada shaangare halkaas oo maleeshiyada kooxda al-shabaab ay isku uruursanayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa halkaasi howlgal ku qaaday waxaana halkaasi ay ku qaarijiyeen tiro ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab oo halkaasi ku dhuumaalaysanayay kana soo abaabulayay falalidi ku ah ammaanka shacabka ku dhaqan degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose si aan macluumaadyo uga helno khasaaraha ka dhashay ayaa waxaa khadka taleefanka ee deegaanka awdheegle aan kula xiriiray guddoomiyaha deegaankaasi mudane cabdulaahi cusmaan abuukor oo iiga warramay howlgalka ciidanku ay ka sameeyeen awdheegle
howlgalkaas ahay degmada awdheegle deegaan ka tirsan oo degmada awdheegle ka tirsan oo shaangare ayaa ciidamada dalka howlga soomaaliyeed howlgal ka sameeyey howlgalkaasi ujeedkiisu muxuu ahaa ujeedk ujeedkiisu wuxuu ahaa qoladaa nabadiidka ah inuu shacabkan ka harsan waayey waa shacabkan dhibaateeyey in laga dulqaado waa tahay marka maxaa khasaaraha oo ka dhashay howlgalka wallaahi ujeedka khasaaraha horta oo markaas khasaaraha nimankan la gaarsiiyey waa khasaar aada u xoog badan dhowr dhowr aska dhowr askay oo nabadiidka laga soo diray dhaawa iyan uga qaateen khasaaro fara badanaa
ilaa iyo imisa ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa lagu dilay dagaalka shaangore ka dhacay wallaahi tir xaqiiqa hadda oo annaga tirsi ma hayno laakiin dhimasho way jirtaa dhaawaana way jiraan howlgalka shaangare uun miyuu ku ekaa mise meelo ka baxsan ayaad ciidanka xooga dalku ay ka sameeyeen shaan garo ilaa iyo iyo dib- kan deegaanada markaas oo oo ku dhow waa laga sameeyey waa lagu guulaystay waa tahay marka ilaa imisa ayuu qiyaastii u jiraa awdhayga markaan markaan joogo toddoba kilomitran oo jirta halkaas marka ma- maleeshiyaadka ayaa isku urursanayay oo eh, ka waday dhaqdhaqaaqyo ka waday mise baabla la soo dhaqdhaqaaqa baabla la socday baxaa dhaqdhaqaaq waa ilmaa is aruursanayeen oo dhaqdhaqaaqooda waa nabarboodkooda oo- oo shacabkana la wadaageen sidaas darteed annagana saraakiishii markaas oo amniga qaab ugu qaabilsineed annagana sidaasaan kula wadaagnay howlgalkaas oo gal ugu guulaysta waay shaangor ayaa ku sugnaa baan gare ayagaa ku sugnaa ayagaa isku aruursanayo sooma hadda ayaa jooga ma joogaan si maanaa oo ayaga maanaa waa farxadeen sooma ciidanka xooga dalka miyaa hadda jooga ciidanka dalka xooga howlgalku ka sameeyey meeshii m- bartii asaga howlgalka maanaa ooga baxay uu jooga hadeer marka shaangore markay tageen oo howlgalka ay ka sameeyeen oo ay kala ceyriyeen maleeshiyaadka halkaas isku urursanayay eh, kadib marka eh, way may ka soo laabteen mise weli ilaa hadda way ku sugan yihiin howlgalka wuu socdaa weli waa tahay marka eh, aan eegno eh, awdheegle dabcan eh, kal hore ayaa maleeshiyada argagixisada laga xoreeyey waxayna ka mid ahayd meelihii eh, al-shabaabku ay dhibaatooyinka u geysan jireen shacabka bal ka waran hadda xaaladda eh, awdheegle waa sidee awdhegla sawargud sawarguud hogaankaasi awdhegla xaaladada waa degan tahay taqriiban laba sano aa- aa- laba sano waa inta la- nabadiidkan laga xoreeyey aawad marka jawiga uu degan yahay maadaama furan ay tahay sideedaba ee, wax ka xageeyo had- maana annaga oo waxaan shabaab aan wax ka- furan ay- maana awdhegla iyadaa furan ah iyadaa furan ay tahay marka ee, maasha allah alxamdulilah ee, ciidanka dalka xooga soomaaliyeed ee, nimankan maanaa oo- oo nimankan nabadiidka ah ee, waaba laga iyagoo laga farbaroojiyey ayaa haddana waxay ku noqotay dha- nabar oo maanta bay ka qursan laayihiin degmad awdhegle
waa tahay marka eh, aan eegno eh, dabcan shaan gore ayaad sheegtay in howlgalka laga sameeyey iyo eh, tuulooyin u dhow dhow eh, maleeshiyaadka kooxda al-shabaab halkaasi isku urursanayeen wax maleeshiyaad ah oo intii howlgalku uu socday ka sokow eh, kuwa eh, howlgalka lagu dilay oo nool oo gacanta lagu soo dhigay ma jiraan Awa- wax nolol hadda lagu soo qabtay ma jiraan oo laakiin waa hadda nolol oo dagaalkaas socda wax lagu soo dhigay oo dhaawacyo oo qaateen oo laga dilay oo wixii howlgalka dhacabkii oo loogu talagalay buu u dhacay oo oo loogu talagalay uu dha- ayaa u dhacay howlgalkaas waana lagu soo guulaystay waa tahay hadda waad ila hadlayso deegaanadii howlgalku ay ka dhaceen waa sidee waa degantaa jawigeeda anaa dadmaan awdhiglan kala hadlaa ee, waa degan yihiin jawiga awdhigla wuu degan yahay meesha dawalgalka loo aadan way degan tahay wax dhibaataa kama jiraan maxaad rajaynaysaan marka hadda shaan gore eh, idiin xigi doona qorshihiina anaa kale guulaan rajaynaynaa sooma mar walba haddaan maamulkii degmada aan nahay ee, guulaan rajaynaynaa mar walbana u taagan nahay dowladan macnaa oo aad iyo aada anaga oo naga warhaysaa ee, dhibaatada macnaa nimankan oo wadaan way ka warhaysaa annagana macnaa oo waa darteed shacabkana mar walba waxaan u sheegnaaba dowladiina hala taageero marka guulaan guulaan rajaynaynaa anaga
waa hagaagintaas ayaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeenii bandhiga waraysyada caawa oo aad ku maqasheen qodobo door ah waxaa dhanka farsamada ka qaabeynayay fuaad cabdigeele tan iyo kulanti dambe waa bahdii bandhiga oo idinku dhaafayaa nabaadiin